sahar waa mahadsan tahay sidaad sheegtayba madaxweynaha dooran beryihii lasoo dhaafayeyba wuxuu ku dhawaaqayay xilal kala duwan oo badanaa barihiisa bulshada soo dhigayay dadyowga uu ilaa hadda xilalka u magacaabay waxa ay ka siman yihiin oo u badan waxaa weeye dad lagu og yahay in ay loyalist yihiin ama dad asaga aad daacad oogu ah oo afartii sane u dambeeyey intuu cambaynka ku jiray oo maxkamadaha iyo arrimahaas uu ka daba oo uu daba socday dad aad u difaaci jiray oo kambaynada kala qaybgeli jiray idaacadaha imaan jiray mar kastoo dad maxaa la dhahayay asaga u arkay inuu ahaa madaxweyneha xaqa ah ee markii horena si qaldan meesha ugu dhaafiyay haddana mar kale u qalmo inuu ahaa marka waxay ka siman yihiin baa ah mid ayada oo dad wuxuu doonaya ajendadiisa siduu asaga u arko u fuliyo waayo marka laga soo tago aragtida ay wadaagaan xubnahan uu hadda magacaabayo ama ay daacadnimada u yihiin bal wasiirada la magacaabay ee arrimaha dibadda iyo difaaca iyo homeland security-ga iyoyeeyihiin dadku u magacaabay ilaa ay haatan la ogyahay
saro haddaan ku bilowno ninka loo magacaabay secretary of state ama wasiirka arrimaha dibadda waa senator hadda senatorada ka mid ah oo ka imaada gobolka florida magaciisa waxaa la yidhahdaa marco rubio waa nin caan ah oo american cuban oo ummadda waddanka laga yaqaano waa ninkii loo orday oo ka la tartamay trump labada kun iyo lix iyo tobankii of course waa laga guulaystay wixii inta ka dambeeyeyna wuxuu ahaa taageero aad u weyn oo trump difaaco asagaana lagu abaalmariyey xilkaas arrimaha dibadda daacadnimadiisii iyo joogtayntiisii taageerada trump darteed
waa hagaag marka wasaaradda difaacana waa aya qofka loo magacaabay iyo dhinaca wasaaradda gudaha amniga ee homeland security-ga loo yaqaano
wasaaradda difaaca waxaa loo magacaabay nin markiisii hore askari ahaa national guard ku jiray dagaalo waddanka arrimaha dibadda ee kasoo qayb gala oo ay ka mid yihiin iraaq iyo waddamadaas laakiin haddadan iyo sanooyinka u dambeeyey ba ahaa nin arrimaha siyaasadda faalleeyo oo fox news and t v janaalka aad u taageero trump ka ahaa faalleeye aad u taageero trump magaciisa waxaa la yidhahdaa pete hexet marka wuxuu ahaa nin saan sheegayba aad looyal oogua trump aad ooga difaaco arrimaha bulshada maxaa ka wadaa social mediaha iyo tviyada soo fariisto oo u doodo arrimihiisa marka pete hexet ayaa xilka wasiirka difaaca lagu aaminay oo lagu abaalmariyey waa tahay yaa loo magacaabay sidoo kaleeto arrimaha gudaha markay noqotay amniga
arrimaha gudaha ama department of homeland security waxaa laga dhigay governorka south dakota oo haddaba fadhiya xilkaas magaceeda waxaa la yidhahdaa christy nome christy nome waa waa haweeney aad loo filayay inuu trump ka dhigan doono madaxweyne ku-xigeenkiisa hase aatee ma noqonin oo waxuu j d vance baa xilkaas kala wareegay buugaag ay qortay markii kambeynka lagu jiray bay xoogaa qalaasa ka dhasheen oo xilka saas bay ku weyday baa loo bedinayay laakiin waxaa loo dhiibayaa hadda wasaaradda homeland security-ga ama amniga gudaha sidoo kaleeto waxaa laleeyahay rubeyo iyo sidoo kaleeto neom labadoodaba waxay soo galeen dadka ugu dhow dhowaa raisal madaxweyne ku-xigeenka inuu u magacaabo saad sheegtay neom sidoo kalena rubeyna waa waa la sheegay inkastoo markii dambeeto d j fans uu noqday madaxweyne ku-xigeenka uu qofka u xushay trump inuu noqdo bal marka waxaad iiga warantaa dadkan ilaa iyo wiigan oo aada loo hadalhayay ilaa iyo markii doorashada madaxweyne trump uu ku guulaystay waxa uu sheegay inta badan inuu ku xushay in dad daacadnimadooda ay ka muuqato ay tahay iyo sida asaga ay ula shaqayn doonaan kuwa uu uga tega ma jirtaa inay daacad u noqon waayeen amaba uu kala kulmay inay isku dharriyaan
ninkan saad sheegtaybo daacadnimada iyo loyaltiga waa waxuu aad u qadariyo suu sheegay sida ka muuqato iyo siduu mar kastaba ku celceliyo markuu midiyaha iyo meel kasta ka hadlayo wuxuu magac dhaway oo uu yidhi ma soo geli doonaan wasiiradeyda ama xil uma magacaabi doono haweeneydii kula tartantay xilka madaxweynenimada nicky hailey oo governorka south carolina ahaan jirtay xilkiisii horena uu u magacaabay ambasadorka u n ka wuxuu yidhi sanadkan ma soo geli doonto wasiiradeyda wuxuu kale oo ka tegay oo sheegay inuuna asagana xil u magacaabi wasiirkiisii hore arrimaha dibadda mike pompeo wuxuuna labadoodaba sidaad la wada garanayo ay aad ooga soo horjoodeen markii labaad ee uu isku dayay inuu xilku ordo oo ay aaminsanaayeen inuu ninkaan nin kiarig ah oo qallaacso badan uu yahay xisbiga republicaankana ay u baahan yihiin inay bedel cusub keenaan oo ninkii hayle isku dayday ayada laftirkeeda inay bedelkaas cusub noqoto waa ta waxaa jirta sidoo kaleta ambashatoor inuu magacaabay oo dhinaca israa'iil ah way jirtaa nin la yidhaahdo mike huckaby oo ahaa governorkii hore ee arkansas baa loo magacaabay safiirka cusub ee israa'iil oo fadhiisan doono safaaradda waddankaas waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay nin xagjir xagga arrimaha diinta kirishtaanka ku dheereeyo aadna ugu soo ololeeyo israa'iil iyo maraykanka xiriirkooda hadallo laga hayo oo mediaha ka sheegay baa hadda kahor kamid yihiin inuunan aaminsanayn waxaa loo yaqaana two state solutionka ama labada laba dowladood wadan ee falastiin iyo iyo israa'iil oo isgarab yaallo nabad ah waa arrimo ay xag dimuqraadiga u kambayn jir u kambayn gareeyaan laakiin ninkan ma aaminsano waxaa kaloo laga hayaa arrimo kamid oo uu yidhi wax falastiiniyiin la dhahon ma jiraan iyo in laba state la iska garab dhiso wax wax soconaya maaha marka ninkii asaga ahaa ayuu trump ka dhigay ambasadorka waxayna arrintaas niyadjab aad u weyn ku keenaysaa dadyow islahaa ninkaan wadda kuwii hore ka duwan buu qaadi doonaayo dagaalka israa'iil iyo falastiin inuu wax ka qabta amaba soo gebagabaya laga yaabo marka laakiin waan arki doonaa weli waxaan waa u magacow wax shaqagal aho ay samayn karaan maba ilaa iyo january twentieth xilka la wada